madaxda urur goboleedka igaad ayaa shirkoodii aan caadiga ahayn ee afartan iyo labaad ku qabtay magaalada kampala shalay shirkaasi waxaa isugu yeedhay dowladda jabuuti oo haatan haysa hoggaanka wareega ee igaad waxaana martigelisay uganda waxaa looga hadlay labada mowduuc ee kala ah suudaan iyo xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa itoobiya iyo soomaaliya ee kasoo bilaabanta is-afgaradkii ay kowdii bishan wada saxeixdeen somalilan iyo itoobiya is-afgaradkaasi ayaa mas-uuliyiinta somalilan sheegeen inay dhulbadeed labaatan kilomitir ah kaga karaynayaan itoobiya iyaga oo taasi ku bedelanaya aqoonsi labada dhinac ee wada saxeixdayna waxa ay difaaceen is-afgaradkaasi oo ay ku tilmaameen mid taariikhi ah hase yeeshee waxaa si weyn uga hortimid dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in is-afgaradkaasi xadgudub ku yahay midnimada dhuleed iyo gobonnimada soomaaliya oo uu yahay waxba kama jiraan soomaaliya ayaa somalilan u aqoonsan inay tahay qayb ka mid a soomaaliya halka somalilan ay sheegtay inay tahay waddan madax bannaan inkastoo aysan weli helin aqoonsi caalami ah shir madaxeedka igaad ayaa waxaa lagu sheegay in igaad ay aada uga walaacsan tahay arrimaha ku soo kordha xiriirka soomaaliya iyo itoobiya warmurtiyeedka ka soo baxay igaad waxaa lagu sheegay igaad waxay mar kale caddaynaysaa mabaadiida ah in la ixtiraamo madax bannaanida midnimada iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya iyo in macaamil kasta u ayiidsanaado mabaadi'daasi kor lagu sheegay iyo in heshiis kasta ama qorsho kasta uu noqdo mid laga talageliyo jamhuuriyadda federaalk soomaaliya igaad ayaa ugu baaqday jamhuuriyadda federaalk ee itoobiya iyo jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya inay dejiyaan xiisadda ayna yeeshaan wadahadallo wax dhisaya shirkaasi igaad waxaa ka qayb galay diblomaasiyiin kala duwan oo isugu jira kuwa gobolka waddamada carabta yurub iyo maraykanka diblomaasiyiintii ka hadashayna waxaa ka mid ahaa ergeyga gaarka ah ee dowladda maraykanka u qaabilsan geeska afrika mike hamer waxaana uu ku celiyey in dowladda maraykanku ay caddaynayso mowqifkeeda ah ixtiraamka ay u hayso madax bannaanida dhuleed iyo gobonnimada soomaaliya waxa uu sheegay in is-afgaradka ay kala saxeixdeen somalilan iyo itoobiya uu walaac ku hayo
we join the chorus of voices in the region and internationally affirming our respect for Somalia's sovereignty.
waxaana walaac geliyey ayuu yidhi waxaa la soo sheegay inuu ku jiro is-afgaradkan waxaan ku biiraynaa codadka gobolka iyo kuwa caalamka inaan caddayno xurmada aan u hayno madax bannaanida iyo midnimada dhuleed iyo madax bannaanida siyaasadeed ee soomaaliya si waafaqsan cahdiga qaramada midoobay iyo xeerka midowda afrika waxa uu sheegay mike hamer in qadiyadda somalilan ay tahay mid u taalla soomaalida oo ay ku jiraan dadka somalilan sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in is-afgaradkaasi uu saameyn xun ku yeelan karo la dagaalanka ururka al-shabaab
along with Africans and regional and international partners, including the United States,
waxaan si gaar ah uga walaacsannahay ayuu yidhi in xiisadda sii kordhaysa ee ka dhalatay is-afgaradkaasi ay halis ku tahay inay carqaladayso dagaalka soomaalida afrikaanka iyo saaxiibada kale ee caalamka oo uu maraykanku ka mid yahay ay kula jiraan al-shabaab waxaan durbo aragnay saansaan in al-shabaab ay is-afgaradkan u adeegsanayso inay dad cusub ku qorato shirkan igaad ayaa yimid maalin uun kadib markii urur goboleedka kale ee jaamacadda carabta uu si weyn uga hor yimid is-afgaradka ay wada gaareen itoobiya iyo somalilan ururka jaamacadda carabta ayaa ku sheegay warmurtiyeedka ka soo baxay inay si buuxda u taageerayaan mowqifka dowladda soomaaliya waxayna sheegeen inay kasoo horjeedaan in laga faa'iidaysto is-afgaradkaasi oo ay sheegeen inuu wax ka bedelayo xaaladaha waaqiciga ah ee ka jira gacanka carabta badda soomaaliya iyo badda cas islamarkaana uu halis ku yahay amniga carabta waxaa ururka jaamacadda carabta uu sheegay inay taageerayaan dadaalka dowladda soomaaliya inay arrintan horgeyso maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka si ay u cambaarayso tallaabadan oo ay ku tilmaameen xadgudub cad oo ka dhan ah madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya warmurtiyeedka jaamacadda carabta ka soo baxay waxaa ka hor yimid somalilan iyo itoobiya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa lagu sheegay in somalilan ay ka xun tahay go-aanka ururka jaamacadda carabta somalilan ayaa sheegtay in hadalka ka soo baxay jaamacadda carabta ay u tixgelinayso mid cadaawadeed oo xadgudub iyo faragelin cad ku ah xornimadeeda iyo arrimaheeda gudaha sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay somalilan sidoo kale war-saxaafadeed labaad oo ay somalilan soo saartay kadib kulan ay yeesheen golaha wasiirada oo shalay dhacay ayaa lagu sheegay in is-afgaradka somalilan ay la gashay etoobiya uu xambaarsan yahay muhiimad weyn maadaama ay ku jirto inay etoobiya aqoonsato somalilan sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi waxaa somalilan ay sheegtay inay hoosta ka xariiqayso in saldhigga ciidamada badda ee su-aashu ka taagan tahay uu yahay mid la karaynayo muddo cayiman oo aanu ahayn mid la iibinayo waxay somalilan sheegtay in saxeexa rasmiga ah ee isafgaradkaasi ay tahay inay ansixiyaan golayaasha sharci dejinta wasiiru dowlaha arrimaha dibadda etoobiya maskano arga ayaa isna bartiisa ex ku qoray in etoobiya ay diidan tahay warka ka soo baxay jaamacadda carabta waxa uu ku tilmaamay warkaasi inuu yahay iskuday lagu faragelinayo arrimaha gudaha iyo madax bannaanida etoobiya sida uu ku qoray fariintiisa dhinaca kalena golaha amniga iyo nabadda ee midooda afrika ayaa iyaguna shir ay yeesheen arbacadii kaga hadlay xiisadda ka dhex taagan dalalka itoobiya iyo soomaaliya golaha amniga iyo nabadda ee midooda afrika ayaa sheegay in si aan caad saarnayn uu caddaynayo inay si buuxda u taageerayaan ilaalinta midnimada midnimada dhuleed madax bannaanida iyo gobonnimada dhammaan wadamada xubnaha ka ah ururka oo ay ku jiraan itoobiya iyo soomaaliya golaha ayaa ugu baaqay jilayaasha shisheeye inay ixtiraamaan mabaadiida faragelin la-aanta arrimaha gudaha ee laba xubnood oo ka mid ah ururka midooda afrika golaha ayaa ka codsaday guddoomiyaha guddiga midooda afrika muuse faki mahamed inuu diro madaxweynihii hore ee nigeria olasegun obasanjo inuu wadahadal dhex dhigo labada dhinac islamarkaana uu golaha si joogto ah usoo wargeliyo hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa shalay sheegtay inaanay wadahadal la furayn dowladda itoobiya tan iyo inta xukuumadda adisababa ay ka laabanayso is-afgaradkaasi islamarkaana ay xaqiijinayso inay ixtiraamayso madax bannaanida iyo midnimada soomaaliya